goobaha lagu sameeyo jimicsiga ama jirdhiska ee gym-ka kuwaas oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxaa kordhay tirada dhalinyarada ku biiraya kuwaas oo doonaya inay bisha barakeysan ee Ramadaan uga faa'iidaystaan dhimista miisaanka jirkooda. Qaar ka mid ah dhalinyarada samaysa jimicsiga ayaa ka waramaya waxyaabaha ku dhaliyay inay sameeyaan jimicsigan iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
bisha ramadaan iyo jiimka wax horta wallaahi waxaa waaye bil barakaysan cibaadadaada adoo wato haddana saas ay tahay ay ku dheehan tahay inaad maarkino jirkaaga dhis aad dhinto haddana aad dhisi karto dhanka jirdhiska iyo j- dhanka weylooskaba haa zaaid ay u kala duwan tahay maxaa yeelay qof walba oo waa bisha ugu faa'iidada badan maxaa yeelay dadka oo miisaankooda badan yahay waa bishii ay miisaankooda ay iskaga dhimaan zaa'id oo maxaa yeelay qof aad arkaysa oo toddobaatan keji oo lixdan keji kusoo laabanaya والله بشر رمضان بل بركيسن oo ku farxsannahay maana waqti waqti fiican aan haysanaa miisaanka markaa qaadaysidna waa adoo soo afuro dhamaystirna qaaday Dhallinyar- dhallinyarada macnaha eh, siyaabo kala duwan ay u isticmaalaan jiimka Een, before maaragtaa eh, afurkii oo kalea ay soo galaan sidoo kale taraawiixdii oo kaleana way soo galaan walaa aniga taraawiixda kadib waa imaadaa markaa soo cibaadaysto salaadeeda soo dugto juudigana ku imaadaa والله بشر رمضان بل بركيسن oo ku farxsannahay maana waqti waqti fiican aan haysanaa waqti hal saacadoodna nolol dare shan- ee, tabacdi taraawiix saddex saac ay maana aad iyo aad waqti fiican waaye aan isticmaalno jimka Ee, bil iska barakeysan waaye marka maxaa la dhahay aad iyo aad miisaanka markaa qaadaysidna waa adoo soo afuro dhamaystirna qaaday Een, bisha ramadaan iyo jiimka wax horta wallaahi waxaa waaye bil barakaysan cibaadadaada adoo wato haddana saas ay tahay ay ku dheehan tahay inaad maarkino jirkaaga dhis aad dhinto haddana aad dhisi karto wallaahi faa'iido badan ay leedahay adoo maalinta dhan soo nahay faadki iyo wixii difaga gudubku gudaha kugu jirna habeenka markaa exercise-ka aad samaysid kuu fudaanayso macnaha inuu kaa dhaco calool haddaa laheyd haddaa keliya laheyd exercise-ka inaad ku dhimi kartid bisha ramadaan